magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa lagu qabtay bandhigga buugga dowlad dhiska soomaaliya waxaa madasha ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo ay ka mid yihiin wasiiro iyo xildhibaano qoraayaal iyo aqoon-yahano faarax bile iyo sheekh liibaan axmed oo ka mid ah bahda buuggan qortay ayaa ka waramaya heerka uu soo maray dhibaatooyinka kale jira waxaa ka mid ah dhibaatooyinka xagga amniga dowlad xumadii nagu dhacday sida loo kala dhintay ee shacabkii soomaaliyeed u dawaqay iyo sida xalku yahay ayay ka hadlayaan anigu markaa markaan turjumayey cillado fara badan iyo caqabado badan baa iga soo maray horta waa mare waxaad turjumaysaa afkaar adigoo aadan ku qanacsanayn oo dee dad kala duwan baa buuggii soo qoray marka mas-uuliyadda aniga iga saareed waxay ahayd inaan sidii ammaanadu ahayd aan anigu u turjumo
wax kasta oo markii hore aqoon uun bas baan ku talagalayna yaa wax yaqaan oo wax qori kara laakiin markaan aan fiiriyey buugga waxyaale cajiiba ilaaha iga tusay siduu shumuuliyadu waxaa la dhahaa maa kaana lilaahi daama watasal wamaa kaana ligayri illaahi infasala wanqadac wixii ilaahay darti qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay madasha ayaa tilmaamay in buugga lagu soo beegay waqtigiisii ma jecli inaan war badan iraahdo laakiin dhowr arrimood oo aan isleeyahay dowlad dhiskay ku saabsan tahay oo in daraasad xooggan laga sameeyo caqabadahana qeybka ah ayaa jiro mid ka mid ah waa muddadii dowlad la-aanta qarnidan hadda la joogo oo qarnigii labaatanaad iyo kow iyo labaatanaad ma soo marin adduunka meel laga nool yahay si dowlad la-aan ah ma soo marin xataa haddii jarmal laga adkaaday oo la kala qaybiyey ama jabaan lagu dhuftay qomburdurya lagu dhuftay ayaa jirta marka daraasadaha in fatradaas lagu daro iyo sida ay fursad u ahayd iyo siday caqabad u ahayd runtii waxaan dareemayaa in aada iyo aad loogu baahan yahay in bulshadii maaragtay wax la akhriyo wax loo qoro loo soo bandhigo wax weyn waaye waxa ugu weyn oan u baahannahay ummadeenna u baahan tahayna waayo dhaqanka noocaan inaan baranno sidoo kale in dadka qof walba uusan luuq la gelin keligii inuu luuq isku soo xirin oo uusan wax qorin laakiin dhibka iyo maaragtay la qaybsado oo maaragtay mawaadiicda saan oo kale muhiimka u ah bulshada laisku dardarsado oo qof walba meel uu ka qoro ayadana waa dhaqan ummadda soomaaliyeed la barayo oo aan ka mahad celinayo masaladan binaa-u dowla dowladisku waa masalo sidii hadda la sheegay abcaad badan leh oo mid siyaasiya mid dhaqaale mid bulsho mid dhaqan intaba way leedahay dowladisku waayo bulshadii ayaa intaasoo dhanba ay ku dhex jirtaa marka dhinacyada kala duwan ay ka eegeen iyo warqadaha kala duwanee meesha lagu soo bandhigana runtii waxay cabirayeen mowduucii buugga cinwaanka looga dhigay
marka waxaan u mahad celinaa labada xarumood saaxiibkay liibaan iyo aadam waa u mahad celinaa in xarumo aan yeelanno wax soo saara waa hay-ado dhismaya institutions dhismaya waaye oo qofkii ka soo gudbay marka bogaad inay mudan yihiin wax soo saarkoodina waa kan maantan hor yaalla marka waa waa idiin mahad celinaynaa runtii anigu buugga ma akrin mana helin caawa igu horeysa laakiin waxaa waxweyn iga deeqaan ragga soo qoray ayaa waxweyn iga deeqaan waana akrin doonaa akrintuna wax wanaagsan waa iqra amarkii ugu horreeyay ilaahay bixiyo ayuu ahaa
buuggan dowlad dhiska soomaaliya ayaa qoristiisa waxa ay socotay muddo waxaana iska kaashaday aqoon-yahano dalka iyo dibaddiisa ku sugan